الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحسوك أن أكري باب العارية تصح إن وقتها أو أطلقها في عين انتفاعها مع البقاء يضمرها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لثاني فإن يعر وهذاك تحت يديه إضمانها ثاني ولم يرجع عليه باب الغصب يجيب رده ولو بنقله وعرش نقصه وأجر مثله يضمن مثري بمثله تلف بنفسه أو مترف لا يختلف وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما لا في مفازة ولاقاه بيم فدا وفي مقوم نقص القيم من غصبه لتلف الذي انغصب من نقد أرض تلف فيها غلب باب الشفعة تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة بدفع مثل ثمن أو بدل قيمته إن بيع ومهر مثل إن اصدقت لكن على الفور خصوصي لشركاء بقدر ملك الحصص باب القراض صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل وأطلق التصريف أو فيما يعوم وجوده لا كشرى بنت ووم غير مقدر لمدة العمل كسنة وإن يعلقه بطل معلوم جزء, جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوج قبل قسمته إن شاء الله ناس عشر كانوا كساب سنان دونا أفرتع باب وحي إنه كقارنه baabka koowaad wuxuu ka hadlay mualifku baabulcaariya in wax la iscaariyeeyo oo qofkii shay ka qaadato aada ku intifaacayso una soo celinayso saa darteed caariyadu waa min cuquudi alirfaaqi waalixsaani cuquudda samafalka iyo wanaag la isu sameeyo weeye cuquudda mucaawadaadka iyo wax isweydaarsiga ka mid maaha calaaqadeeda baabkan ay la leedahayna waa maal iyo caynuu qof milkigeeda leeyahay qof kalena intifaacsanayo wakti go-an ama markaa ha loo magacaabo ama yaa loo magacaabin saas darteed qof baa hantidii uu lahaa manfacadeedii buu sadaaqaysanayaa haddii uu manfacadaa uu sadaaqaystay daa'iman uu ka dhigana waxaan ugu tegi doonaa baabulwaqfi hadday manfacadaa mu'aqata tahay ama la sheeg ama yaan la sheegina milkigeediina aanu bixin waxaa la yidhahdaa caariya waxna uusan ku qaadan hadduu manfacadii ujuuro kaga qaata dadkiina baabulijaara la yidhahdaa aan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka waxa la bixinaya waa manfaca manfacadaana waxaa laga helayaa daata iyo cayn manfaco leh iyaduna baaqi ahaan ay soo jiraysa guri la daray ha noqoto dhul la beertay ha noqdo neef xooloo la maalay ha noqdo gaadiid la raranayo ama lagu soconaya ha noqdo laakiin markii saa la yidhaahdo waxaan caariyo gelin wax haddiiba lagu siiyood intifaacsataa aan ka soo haraynin raashin lagu siiyey inaad cunto darteed caariyo ma galo sababtoo caariye hadhow maxaad soo celin waan cuntay waana baaba-ay laakiin guri baad degtay gaari baad fuushay neef baad maashay dhul baad tabcatay dhar baad xiratay kadibna muddadii kadib waad soo celisay adoo waxba lagaa qaadin waxaa la yidhahdaa caariya la yidhahdaa caariyadu caqdiga noocaasa wey tasixu caariyadu way asaxdaa asalkeeduna kitaabka qur-aanka ay ku taallaa ilaahay baa suuratu lmaacuun ku caayay dadka uu ku tilmaamay wayamnacuuna almaacuun maacuuntay dadka u diidaan waxaa ka sugan ibnu mascuud radi allahu canhu wa ardaah sida imaamu daawuud sanad xasana ku warinayo kunnaa nacudu lqidra kunnaa nacudu lmaacuuna calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh alih wasalam caariyata adalwi waalqidri maacuuntan laga hadlaya waxaan ku naqiinay xilligii nabiga in la iscaariyeeyo wadaanta biyaha lagu qaadanayo ee lagu soo qaado ceelka lagagala soo baxayo iyo dherigi iyo digsiga wax lagu karsanayo waxaasoo kaleetoo la isa siiyo si loo soo yar intifaacsadaan u naqiinay sidoo kale sanad xasana waxaa lagaga warinayaa ibnu cabaas radi allahu canhuma wa ardaahumaa sida imaamu taxaawi fi lmushkil iyo keyrkood ay warinayaan almaacuunu alcaariya maacuuntan la sheegaya caariyadii wey waxaa nabiga ka sugan sala allahu alay alih wasalam xadiid imaam abu daawuud iyo axmed iyo tayaalisi iyo keyrkood ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay abi umaama radia allahu canhu wa ardaah inuu ka wariya nabiga fii khubati xajati lwadaac inuu yihi alcaariyatu mu'adaatun wاlmaniixatu marduudatun waddaynu maqdiyun wاzaciimu gaarimun caariyada waa la soo celiyaa wاlmaniixatu neefka irmaankaee lagu siiyey soomaal lagu yirina isagana waa la soo celiyaa deynta waa la bixiyaa qofkii wax damiintana uu dandhaba maal iyo xoola damiinta calaa muqtadaa daahirka aayaadkaas iyo axaadiistaasay culimmada muslimiintuna ku ijmaaceen caqliga iyo nadarka saxiixaana waa keenayaa hadday hibadii bannaan tahay oo cayntii maalkaaga inaad bixiso fa min baabi awlaa manfacadiisiina inaad bixiso haddiiba cayntii iyo neefkaad lahayd iyo dhulkaagii iyo gurigaagii aabad sadaqaysan karto oo qof sadaqa ama hadiyad iyo hibo aada ubad siin karto cayntii oo jirta manfacadeedii inaad bixisaay waa macnaha waxa uu keenaya weeyaa caqliga nadarka saxiixa ah sababtoo caynta iyo manfacaduba waa laba maaloo mid waliba qiimo leeyahay sida kan loo bixin karaa kanna loo bixin karaa sida kan loo iibin karaa cayntaa manaaficdana loo iibin karaa walidaalika bay caariyadu cinda jamhuuri ahli اlcilmi min almanduubaati wاlmustaxabbaati bay ku tiriyeen waana cumuumu qowlihi tacaalaa bay dhaheenoo wafcalu lkhayra khayrkeena ka mid tahay iyo xadiidkii bukhaari wariyey kullu macruufin sadaqa wax kastoo wanaagsan oo khayrood samaysaba sadaquu ku yahay waxaana loogayahay sadaqaadka ajirko sadaqaadku wixii inta waajibaadkaan ahayn sunan inay yihiin waxaa loo waajibin waayey qofkan milkigiisa isagaa iska leh milkigiisana in lagaga tasarufaa xoog lagagama qaadi karaa ilaa biwajhin sharciyin waj sharci oo daliiloo cadoo ku waajibinaya inuu caariyo bixiyana ma jiro xuquuqul jaar iyo asbaab inay keento waa gaal laakiin caariyadu inaad dari siisa iyo qaraabo inaad siisa way ka caamsantahay xukunkeedu oo xukmu lcaariya marka laga hadlayo waa lidaatihi baan xukunkiisa uga hadlaynaa haddaba caariyadii tasixu way asaxdaa in waqatahaa muddo hadduu u qabto aw aطlaqa ama aanu muddo u qabanba caariyadan sanad hayso bil soo intifaacso lix bilood hayso laba sano hayso haddii muddo loo qabtana way asixi haddii aan muddo loo qabanin oo la yidhaahdo caariye iska haysana iyana way asixi sababtoo caqdiga caariyadu waa caqdi jaa-isa weeye haddii la waqtiyeey iyo haddaan la waqtiyeynba qofkii wax bixiyey waqtiguu doonuu ka noqon karaa maxaa caariye loo bixin karaa marka taasi waa xukumkeedii ama muddo u qabo ama muddoba ha u qabane haddaad qof caariyeyso way asaxaysaa bisharti adigu markaad caariyada qofka bixinayaay inuu yahay qof jaa-isu tasarufa wax bixin kara oo uu yahay mukalaf mukhtaara hayra safiihin waanuusan safiiha inuu rashiid rashiid yahay waa inuu mukalaf yo baaliq caaqila waa inuu yahay waa inuu ikhtiyaarkiisa ku bixiyo aanu ikraah jirin waa inuu xaqu tasaruf u leeyahay bilmilki uu u leeyahay asal ahaan bilwilaayati caaraya ma u bixin karaa asaxu lqowleyni laa ilmaha agoonteed xoolahada hayso caariya ma isaga bixin kartaa maya waa barar maxda iyaga ku tahay ilmaha aad yarkayd qofka majnuunka xoolaha u hayso xoolihiisii dad gaarigiisii dadma iska caariyan kartaa iska sawawata ma dhihi kartaa maya gaana tasarufkaaga lilgayri bilwilaayati aad ku tasarufayso manuutun bilmaslaxa maslaxadiisaa la eegayaan tasarufkaagan maslaxad ma ugu jirtaa mise uguma jirto maslaxada la eegayana maslaxa dunyawiya weeye ee maslaxa ukhrawiya maaha walidaalika tasarufka fii baabi ilcaaliya waa inuu xaqu tasaruf bilmilki u leeyahay bilwilaayati maaha idanna waa u yeelan karaa haddii tawkiil jiro alaabtan hebel meesha iyo meesha tagoo alaabta gaariga ninka caariye lagu yihahdaa bitawkiil way ansaxaysaa laakiin wilaayo kaloon milki ahayn iyo idan tawkiil aan ahayn caariye kuma bixin kartid waxaa caariyada loo bixinaya muxuu yahay marka fii caynin shay cayn aa la bixin karaa shay daata ah intifaacuhaa intifaaceeduna uu suuragal yahay maca albaqaa cayntii oo baaqi ah wax marka cayn baa la bixin karaa inta lagu intifaaco iyaduna sii jiraysa nabigu sala allahu alayh alih wasalam sida xadiidka anas ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen istacaara farasan min abi alxata abuu alxata oo anas hooyadii qabay buu ka caariyeystay faras waa habeenkii madiine waxoogay cabsida iyo shanqarka la dareemay faraskiibuu ka caariyeystoo waa fuulay dadkii markii lasoo kacay nabigoo meeshii shanqarku ka soo yeeraye laga baqayay ka yimid oo leh lan turaacuu lan turaacu waxaad ka cabsataan ma jiro faraskiina wuu fiiriye wuxuu yii laqad wajadnaahu baxran farasaa u qiimo badan inuu yahay baanu kuu soo ogaana abu alxow wuxuu kaloo nabigu caariye qaatay duruuc tuutayaal dagaal oo safaan ibni umaya uu lahaa sida imaam abu daawuud iyo keyrkood ayna xadiidii safaan ibni umaya ka warinayaan shawaahid kala ibnu cabaas iyo keyrkiina wuu leeyahay maadaama xad sanadkiisa dacfi ku jiro duruqdiisa saxiix buu noqonayaa wuxuu yihi laba boqol wax lagu qiyaaqay riwaayadka qaarkood ku sheegeen oo tuuto oo dagaal baa la yidhi nasiib ilaa keen baa la yidhi markaasuu wuxuu yihi qasban yaa muxamadu may dhacaysaan buu may xoogeysaan markaasuu nabigu yihi maya bal caariyatu madmuuna waa caariye aanu kuu damaanad qaadi wixii soo gaaray inaanu kuu dandhabayno marka dharna waa la caariye qaatay gaadiidna caariya loo qaatay xoolahana walmaniixatu marduudatun maniixadu neefka la maaliyey dadka irmaankaa waa nooc caariyada ka midoo soo maal caanaha da-dan uu irmaan yahay kadibna caynteedii soo celi weeye saas darteed waa shardi cayn la intifaacsan karo iyaduna jiraysa marka la intifaaca soo haraysa inay tahay haddaad tidhahda nacnacanaan ku caariyeeye ii muudmuudso danaadha muudmuudsi kama soo haro haddaad tidhaahda cadkan hidibkaan ku caariyeeye ii cuna hadduu cuno maxaa soo hari waxyaabaha haddaba haddii la cuno aan soo haraynin caariye ma galaan xataa siiqatul caariya haddaad ka dhigtaay baabu hadiyati wasadaqati bay gelayaan hadduu cuno qofkii weli dambe haddaad dhahdana maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin inankaa uu ku cunay sowma yadmanuhaa wamu'ana araddi wa fii sawmin biqiimatin liyowmi talafi ayib caariyadii haddaad soo intifaacsato oo aada soo celiso waa la gartay caariyadii aada la tagtay iyo gaarigii aan maanta kusoo dana gudo ku idhi ama neefkii xoolaha aheen sanadkan da-dan soo maal ku idhi hadduu wax soo gaara ka waran ama uu dhintaba midda labaadi ha la soo celiya markii la yidhaahdo hadday kharash u baahatana yaa bixinaya wuxuu ku leeyahay madhabku caariyadu madmuuna weeye mar kastaba xataa hadduu aafa samaawiya u dhinto oo noodkii xoolaha malakumowd xerada ugu yimaado dandhowdiisii baa lagugu leeyahay waa inaad dandhowdaa haddii gaarigii aada kaxaysatay eed gurigaaga geysay caawa tuug intay soo weerarto dhacdo gaarigii waa lagaa rabaa mar hadduu caariye yahay marba hadduu caariye ahaa yadmanuhaa ay calaa kulli xaalin ama tacadi ha kaa yimaado ama yaanu kaa iman caariyada waa dandabi oo maxaa daliila xadiidka safaan ibni umaya nabigu wuxuu ku yihi bal caariyatu madmuunatu xataa nu'adiyaha ilayk waa caariyad wixii ku dhaca aan damiin ka nahay ilaa aan kuu soo celino nabigaaba caariyadii madmuun ma kala qaadin nabigu waxa ku dhacayaa intay la maqan yihiin maafa samaawiya mise tacadi ficil iyagaa xaggooda ka yimid wey mid laguma haysta wixii ka soo gaara shaqadii wixii manfacadii laguu caariyeeyey waxbaa ka soo gaaray laguma qabsan karo dharkan sanad inaad soo qabtaan lagu caariyeeyey ama bilo soo yarduugoobay laguma qabsan karo oo inaan soo xirto ugu duugoobay ka dhalanaysaa gaarigan aan kusoo danaysa ku yidhi waraa taayirkii uu yar daciifay laguma qabsan karo waayaanu gaariga mabaalal intaan yeelaan buubin lahaa kuma socdeen waxyaabaha saasa laguma qabsan karo laakiin gaariga wuu burburay iyo tuugaa dhacday iyo boolis baa jiitay iyo waxaasoo dhan kaas kaa shaqayn maayaan nabigaa yidhi bay yidhaahdeen bal caariyatu madmuunatun amaa riwaayada ibni cabaas ee xadiidkan safaan ibni umaya riwaayada bal caariyatu muaddaatun waa riwaaya daciifa bay yidhahdeen laakiin xadiidkii wuxuu ahaa abi umaama nabigu wuxuu yihi alcaariyatu muadaatun waa la celinayaa kaa waxay kaga jawaabeen caariyadii waad keenaysaa waad soo celinaysaa waa haddii aada hayso laakiin xadiidkan kalaa ku daray haddii wax soo gaarana madmuunatun wey halkaas ka baxeen maxaa kaloo ku celeeyaan waxay idhahdeen nabarka saxiixana waa keenaya baabulcaariya waa cuquuda sama iyo ixsaan falka wey cayntanna waxaad u qaadatay xooladaad leeyahay baad naftaada inaad ugu intifaacda u haysatay nin baa xoolahan iska leh laakiin maslaxadaada iyo manfacadaadaad u qaadatay haddii la yidhaahda ninkii manfacada aada uga qaadatay adigu mu'anatu raddi kaaniyo wixii gaaray laguu dandhabi maayo la yidhaahdo baabulcaariya xirmi baabulixsaankiina wuu baabii aana intifaacsado lafeeri hadday lumaanna waxba melihin maxay dhaheen baabulcaaliya xira wey waxaas si aan loo xirin qofkana xoolihiisii intifaacii buu ku ogolaaday laakiin hadda cayntiisii wuu kaa rabaa saasaa lagaa doonayaa wa mu'ana raddi kharashka soo celintana adaa bixin inaad intifaacsato de gaarigii nin yowsaan u wateen maantao dhan u watay buu xaafad shisho magaalada shidaalkii kaga dhammaaday ee shidaalkii lagu soo celin lahaa keen war meesha ku jira ma aha waad qaadatay shidaal ku shubo ka dhammaysatay aniga ilaa aad ii soo celiso maan kaa rabaa ama baalal u soo yeel ama shidaal ku soo shub aniga waxaan kaa rabaa inaad ii keento neefkii gaadiidka ahaa baad maashay sanad xoolahaa baad maalaysay sanadkan oo dhan xilligii uu guray ee caanihii ka ka dhammaadeen meel fog baa degan tahay oo geedigii iyo deegaantii meel fog bay kula tagtay neefkii baan kaa rabaa baan ku yidhi inaad ii keento qof shaqaalo oo soo kaxeeyo ijaar la siiyaal raba yaa bixinaya adigaa bixin oo limanfacati kada weysay haddii la yidhahdo aniga neefkii isii lacag laygu darweye soo ma anuu neefkayga anaa haystay cayntayda anigaa lahaa adaa iga qaatay meel la aaday igu soosin saas darteedu waa mu'ana raddi kharashka soo celintana qofka mustaciirka ee caariyada haystay ee intifaacsanayay baa bixin wa fii sawmin gorgoro neefkii lagu qaaday biqiimatin qimna waa la bixin wixii soo gaara neefka gorgorada loo qaaday waxaa weeye cayn baad gadanaysay beeci kumaydaan heshiin markaad beecii mabda ahaan ka wada hadasheen ba waxaa tihi intaanan gadan aanan lacagta bixin inaan soo tijaabiyaan u baahnahay halkanaad joogteenee gaariga furihiisa howgu kuli soo tijaabi halkanaad ka baxday waddada weynaad waaa ama dikaad fuushay ama taa dheer baa fuushay waddaad fuushay waad soo tijaabinaysaa gaarigii intaad la maqan tahay wixii soo gaara waa dushaada waxay soo gaara dushaada wey lianna maalkani maal buu ahaa nabad buu u qabay adaa gacantiisa ka bixiyey wa kunta sababan liitlaafihi waxyeeladiisaa tan u ahayd ninkii u tasabuba itlaafa maali gayrihina damina wuu dandhabayaa laakiin gaarigii waan soo tijaabinaya oo gaari baan ku dhacay taayir baa banjaray soo banjari saamishiinkii baa qarxay adaa lagaa rabaa haddaan tacadi ninkii ka yimi jirin calaa kulli xaal wixii soo gaara fii sawmin fii zamani sawmin xilliga gorgorada ah waxa la soo tijaabinayo weli kaama gadanin kuma dooni kartido intaad gacantaada kusoo tijaabinayso wixii gaara waa adiga dushaada see loola baxaa waxaa la yidhahdaa waan ku raaciye enawadi waan tijaabinaynaa cayri baa la yidhaha gaariga hogaash sterinkiisiiya haya gaarigi isaga haya wixii soo gaara waa dushiisa hadna wixii tijaabadii samaysay qofka hayee tijaabinaye gacanta ku haye isugu jira maamulkana waa maaligi saa darteed niman wanaagdaa waxaa la yidhi nin bay soo martiyeen gaafaarana waa ka qasheen waxay yidhahdeen sheekhow markuu raashin u keenay dhahday ikhwaanow ari iyo hilib ma jira miyaa may ari waa jiraa buuri ariga wax beeca ma jiraa bay yihahdeen markaasuu yidhi haa markaasay waxay dhaheen neef fiican noo soo qaboo noo qal imise wey lacagtiisu intaa wey noo soo qaba neef fiicanoo noo qal sidaa caqdigu kuma asaxo waa caqdi majhuuloo qarara wey wuu soo qabtay neefkii markuu keenay waxay dhaheen daa reer guryahe bire waa bireeyey waan soo keliyey waa u keenay suxii markay dareemayeen buu neefka lacagtiisii siiyey waxay daheen neefka adigu lahayd adiguna qashay adiguna karisay baanaga lacagtii naga rabtaa adaba lacagtii naga rabtaa adaa lahaa adaa soo qabtay adaa gowracay adaa keriyey adigaana qayb cunay anagu marti baan ku ahayn wax beec iyo caqdi oo dhacay oo asaxay oo ijaab iyo qabuul ahna ma jiro ninka caamadnimadiisa laga faaidaystay soo maarag aqoon la-aantiisa baa looga faaidaystay marka sidaas oo kaleeto qaab tadajaabinayso isaguna gaarigiisa ha wato adiguna raac haddii kale wixii fii zamani sawmi yimaada xilliga gorgorada adaa lagugu leeyahay haddii wax soo gaaro oo intaad la tagto oo soo tijaabiso intaasoo dhan yadmaruhaa iyo wa fii sawmin labadaba biqiimatin qiimaheeduu ku dandhabi liyowmi talafi maalinkaa ay dhimatay ee wax soo gaaray ama gaariguu burburay ama neefku dhintay qaybihii uu joogay baad ku dandhabi maalinkii u qaalisanaa sida baabulkasbiga soo socda lagu dhihi maayo biidnihi waridaahu baad ku haysatay laakiin maalinkay dhimatay qiimahay joogtay unbaad iska bixin wاnnaslu wاdaru bilaa damaani wاlmustaciiru lam yucir lisaani halkana laba mas'alou kaga hadlay masalada koowaadi waxaa weeye neefku hadduu xoolo yahay oo noofkii xoolaha ilmo dhalo caanana yeesho ilmahaasi caariye miyaa maya waa ammaano kula taalla neefka caanihiisiina adi neefkan waxaa lagu caariyeeyey gaadiid ahaan baa lagu caariyeeyey neefkeena caanu yeeshay soomaalida dee neef caana lo haddana gaadiida garan maayaan laakiin caalamka carabta markaad tagto nimankaasaa geel dhaqda hasha ilmaanka ah saaka reerka iyo ilmaha waa loo lisi kow carabta markaa tagto inay geela inaga yaqaanaan manfacadiisaan idiin sheegi saaka geela reerka guuraya hasha waa loo lisi markii la maalee caanihii reerku cabbee lagu qureecdo iyadii baa la fariisin oo aqalkana lagu raray ilmahana loo gurayn waa lagu guuri meeshii loo socday marka la dago waa laga dejinoo hadday xiskintii gaartay waa la maali caana laga maali waa la foofin ninka geela raacay geeli irmaanka ahaa raacay mid ka mid ah bu-aayar hararkiisa intuu saartay iyo bustihiisa fuuliyo geela ku raaca iyadana isagoo dusha ka saaran bay daaqi geelaheeda geeli isagaa inaleha inagu malihin geel dhadig baaba la rabay ama oodan lagu jiiday haddii la yidhaahana dagaal waayo nin waa yiri hal uu gaday war maxaad u gaday la yidhi war nin aanoo beertay reerka ku ooda nin baan gaday buuyii ninkii rag baa nadar ku galay inay dilayaan hadalkaa darti hadalkaa darti bay inay dilayaan nadar ku galeen ma geel baaba ood lagu jiiday ninkii dhibasho xigaaba nin ilaahaysii la caayay kama duwana marka qaarkood allahu mustacaan marka alyawmi talafi maalinkay dhimatay neefkan geela maxalushaahidkan raba inaa raa waxaa weeye inaad raraataa laguu caariyeeyey inaad maasho laguma caariyey caanihii baa la dayacmay caanihii dandhow ma lagu dhihi maya ziyaarada haddaba neefka caariyada mutasilada sida caanaha ama munfasilada sida nasliga iyo ilmaha bilaa damaanin damaanad iyo dandhow laguguma laha waayo baabulcaariya maaha haddii adigu ammaanaad u haysa aad ku tacadidana waa damaani haddaad tacadidna damaani maysa walmustaciiru ninka wax caariyeystay lam yucir ma caariyeyn kara lisaanin qof kale kitaab baad iga soo caariyeysatay inaad soo akrisato qof kala ma sii siin kartaa may ma banaana waayo maal weeye ninkii maaligaha intifaaca aduu kuu idnay biduuni idnihi cid kale ma sii siin karti haddii aada sii siinayso waa isaga idan mabdaya inaad ka qaadato marka horeba ni hora akhyaara ii imanoo dhihi aan soo akrine ma siin karaa ninkii soo akriyaya aamina kasii qaado haddii kale maya ammaanaadka hala ilaaliyo waxaa lay wadaadadu kitaabka xoola dad iyo xaaraan buuli amaba moodaan kitaab markuu arkay yaale dhihi maayo xoolaha wuxuu le war yaale war biyaha ma cabbi karaa laakiin kitaabka ma qaadi karaaba malo oru gacanta isaga laaci kitaabtii waxay u noqotay wadaadadu sidii dacas masaajid yaalla soomaalida waxay dacas iyo dameer midna lama kala laha dacaskana kolba ninka arkaa kusoo qabaysta o kusoo weysaysta waryaalehba dhihi maayaan dameerkana waxaa la yidhi meelaha duuxooyinka markuu joogo kolba ninkii arkaa wax kusoo rarta ama ooda kusoo jiita yaaleh laysma yidhaahda waraba intaad baxda dameeraha laba saddex inoo soo qabun baa la dhihi yaaleh male idan ma inoo qabaa male saas darteed waxaan maqli jiray wala dacas iyo dameeratana lala kala laha in war buu soo qabsadaa waa iska istifaacaan sidoo kale kutubtiina hadda ka noqotay dad badanoo curfiga wadaadada kutubta kala qaata walmustaciiru ninkii wax caariyeystay gaarigii aad iga qaadatee maanta inaad ku soo danaysato qof kale uma dhiibi kartid haddaad u dhiibto waa tadyiicu amaana wey tacadi iyo xadgudub baad samaysay wey kow waayo qofkaa kale anu gaariga kuguma aaminin aadaan kugu aaminin gurigii aan ku idhi caari ahaan isaga deganow cid kale ma dejin kartaa maya waxaa laga hadlayaa beec iska daaye xataa bilaash kuma bixin kartid maanaa gaarigaad maanta iga caariyeysatay nin ma siin kartaayoo ma ka kiraysan kartaa maya haddaad kiraysana caqdiga waa baail ujratu milihina ninkii iska lahaabaa iska leh waayo adugu tasarufkaagu waa tasaruf aan sharci ahayn wey walmustaciiru ninkii caariyada qaatay lam yucir ma caariyeyn karo lisaanin qof labaad fain yucir hadduu caariyeeyo qof labaad oo wahalakad ay halaagsantay taxta yadayhi qofkii kale ku dhimatay gaarigii ninkii kale ku burburay ama naabkii ninkii kale siisay buu xeradiisa ku dhintay yadmanuhaa aanin qofka labaad baa damaanaya walam yarjic mana soo noqdo calayhi cala alawali ninkii hore kusoo laaban maayo xoolaha ninkay ku dhinteen ba horta dandhowga laga rabaa laakiin ninkii xoolaha lahaa labada qof kuu doonuu weydiisan karaa oo yidhahda weli aanu xoolahayadaan kugu ogaaye halkaa isaa ninkii xoolihii ku dhinteen weli aday ku dhinteen halkaa dhig ugu dhihi karaa ama kuu ka helayo haddii kii hore bixiyo isneeda caariye caariye madmuunay ahayde kii kaloo faraqa kusii dhegi haddiise kii dambe bixiyo walaanu adaan kaa caariyeystay isii ma dhihi karo waayo aakhirka damaantu isaga isugu tegeysaa isagaa xore laga rabaa ama ninkii hore lahaa toos ha u siiyo ama kan oo siiyo hagu celiyo kolol isaga xorihii ka baxan gacantiisu waxay ku dhintay baabulkasbi baabka xoolaha la dhacay dhul baad dhacday guri baad dhacday gaariid baad dhacday xoola nool baad dhacday raashin baad dhacday waxbaad dhacday ood boobtay adigu ama bow kuu raacow ama bililiqa ku magacow ama taabsi ku magacow magacyada badan hadda soo baxeen u dhaqaano kaadooni u bixi ama mararka qaarkood qaniime weeye dheh mar baa qof muslim xoolihii bay dad badan qaniimo moodayaan qaarna ninka intuu dilo buu xoolihiisa soo celinayaa anu xoola ma rabini dhiiggiisaan rabay qabaalis dagaalka soomaaliyeed ba waxay ahayn reer hebelna dhiigdoon bay ahaayeen reer hebelna dhuldoon bay ahaayeen reer hebelna dheefdoon bay ahaayeen saddex qolo isbaahyato qolo la dagaalanta qolo waxay dhaheen xooladayday bay ahaayeen oo geerun bay jabsadeen qolana inay dal laayaan dhiig bashow ka maqnaay oo aaradoon bay ahaayeen dan kale ma lahayn qolana intaa midna ma lahayne dhul inay qabsadaan oy deegaan xoraystaan bay rabeen saddexdaa qolo isugu jireen baa layidhi saddexdii qolo qoys soomaaliya isu bahaysatay hadda waxa magacaabi maayo inta waan aqaane haddaba baabulqasbi xoola aad dhacday maxaa ka dhalanaya yajibu waxaa waajiba radduhu ay raddu lmaqsuubi wixii la dhacay in la soo celiyo walow binaqlihi meel in laga soo raraba ha noqote oo maaligiisii oo meel jooga in loo geeyo ha noqoto haddii wixii wax rarmaya uu yahay laakiin dhul iyo dhismo iyo soo rar laguma laha wa arshu naqsihi kabitaanka qiimo isdhib wixii ku dhacay iyo dhaawac soo gaarayna waa lagaa rabaa wa ajru milihi intaad haysatay wixii kharash iyo kiro ka soo geli lahaana waa lagaa rabaa saddexaasa lagaa rabaa marka koobaad waxaa lagaa rabaa inaad wixii soo celiso nabigana alay sala slam waxaa ka sugan xadiid imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed iyo keyrkoodba wariyeen oo saxaabina yaziid ibni saciid ilkindi uu warinayo ba wuxuu le laa yakud axadukum mataaca akhiihi qofkii yaanu qaadan qof kale alaabtiisa laa laaciban walaa jaadan isagoo ciyaaraya oo kaftamaya iyo isagoo ka dhartahay midna qof walaalka alaabtiisa ha qaadan waman akhada casan ul ninkii qaatana casaa akhiihi falyaruddahaa ha soo celiyo qofkii qaata ul walaalkii leeyahay ha soo celiya wixii uu qaatay xadiidkaas waa xadiid xasana wuxuuna tilmaamay wixii bikayri ridaahu aada ku qaadatay inaad soo celisaay inay waajib kugu tahay wixii hadduu caqaaraad yahayna soo celintu waa takhliya inaad faraha ka qaadood ku wareejiso wey oo tiraada wataa hantidaadii dhulkaagiiyo guryahaagiiyo deg ama gado ama cid kale u dhiibo haddii uu shay manquula yahoo gaari iyo gaadiid iyo xoolo nool iyo raashin iyo lacagiya uu yahayna inaad soo rarto walow binaqlihi inaad soo qaadood isagii u keentaba ha noqotee inaad u keentaa lagaa rabaa marka keenitaanka hadduu kharash u baahan yahayna waa jeebkaaga xoolahan ka guy maayo waayo markii hore maxaa gacantaada geliyey markii horeba gardaruu gacantaada ku galay gacantii lahayd inuu ku soo noqdo kharash in la bixiye in loo baahda adaa sababua waman tasababa fii itilaafi maalin badina adaa dandhabaya kharashka adaa iska bixinaya waxaa intaa dheer wa arshu naqsihi hadduu qiimo jab dhaco ama meel dhaawac ka soo gaaro ama uu cusbaaye uu muddo haysatoo kugu duugoobo sidii isagoo cusub farqiga qiimaha u dhaxaysa arshi la yidhaahdaaye iyana waad bixin qasab wey bixintaas hadday maxkama sharciya wax fullaysa jirto qasab baa lagaga qaadi barya ma aha intaa marka lagaa qaado waxaa kuu dheer wa ajru milihi isagoo kaleeta wixii ujuuro iyo kharash ka soo geli lahaa qofka muddadaad haysatay iyana dankeeda lagu leeyahy haddaad guri ka qabsatay oo sanad ka haysatay guriga sidana maxaa lagu kiraystaa bishii baa laleeyahay intaasuu kira joogaa inta biloodeed haysatay baa lagugu dhufan lacagtaana halkaas dhigi waayo manfacadiisii uu intifaacsan lahaa ama uu iibsan lahaa manfacadiisii adaa ka hor istaagay manfacaduna waa maal qiimo leh wey wixii soo geli lahaa maadaama aada dariiqa u istaagtay adigu adaa lagaa rabaa dandhowgeeda beer baad qabsatay ood ka dhacday qof intaasoo sanay ahayd war beertan haddii la kireeyo maxaa lagu kirayn lahaa intaas halkaas adigi gaari iyo gaadiid baad ka qabsatay muddaad haysatay isagoo jajaban baa lagaa soo celiyey horta gaarigii maalinkaad qabsatay intuu joogay qiimaheedii iyo maanta qiimihiisa inta udhaxaysa waad bixin ashu naqsii wey muddadaas gaarigaasoo shaqaynayey oo la kireeyeyna lacagtiisi waa lagaa rabaa wixii uu soo gelin lahaa qofka dadka amwaashooda waxaa saa loogu adkeynayaa inaadan dadka amwaashooda ku degdegin si xaqdarro ah nabiguna yidhi ina dimaakum wa amwaalakum wa acraabakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada di la yiri wey xoolo xaaraana maxaa qoortii ku geliya marka hore adigaba haddii wax la dhaco dhulku waa ugu daraya dhulku wax la dhaco ugu daraya ama guri ha noqda deegaana ama beer ha noqda ama dhul banaan ha noqde oo nabiga calay salaam muxuu tilmaamay ninkii taaka dhula dhaca maalinta qiyaamada toddobada arlaa qoorta loo gelin waxay yidhahdeen sababtu waxaa weeye xooluhu dhulku waa hanti maguuraan oo kaab kaab la kala dhaxlo laakiin xoolahan kale waa wax dhammaada durbo inay wax dhalaan mooyeen lafahoodu dhaxal dheer ma gaaraan intaasi waa ninkii khaasibka ah waxa laga rabo yudmanu see loo dandhabayaa marka wixii haddii uu dhinto gaarigii waa burburay ama waa lagaa sii dhacay adigana xoolihii way dhinteen raashinkii waa la cunay gurigii intaad haysatay buu dumay ama adigu dumi ama madfac kale ha ku habsado adigu baa lagaa rabaa qiimihiisa saa darteed wixii aad adigu dhacday laba mid buu noqon yudmanu waa la dandhabaa mithliyun wixii wax lamid a leh bimithlihi isaga oo kaleeto waxani wax lamida min kulli wajhin hadduu jiro isagii oo kalaad bixin waxaad qaadatay dhar buu ahaa dharkii laftiisii iyo midabkiisi iyo kalarkiisi iyo wax walba sayskiisi haddii la helayo isagii oo kalaad bixin hadduu raashin ahaa raashinkii oo kalaad bixin mithligu wuu kuu soo socdaayo wuu tilmaami doonaa haddii uusan talifa dhimayaa binafsihi isagu ha iska dhinto aw mutlifin ama cidi ha disho waxan ama ha iska dhinto xataa malakumada haduu yimaado lagaa rabaa dandhowgiisa laa yakhtalifu xukunka dandhowgaa iskhilaafi maayo ama adigu dil ama ha iska dhinto haddii intii gaarigii halkaa dhigto madfac qolo soo tuureen ku habsado lacagtiisa waa lagaa rabaa gaarigi sababtoo marka hore maxaa gacantaada geliyey marka hore maxaa gacanta ku geliyey ma ninkii lahaaba ogolaamay xoog baan kaga qaatay soo bililaqaystay iyo waan soo taabsaday iyo waan soo qaniimaystay iyo marba haddii wejka miisaanka sharciga wej hayra sharciga ku qaadatay dandho wey ninbaa wuxuu iga sheekeynayey xagga soomaalida etoobiya madax maana u yeeray baa l odayaal soomaaliya dhowr xaajaa dacwaa kusoo noqnoqotay show markaasuu soomaaliya halban in weydiiyey haye xeerar ma leedihin ha xade laga xaday maxaa xeera wy nin baa xoola soo xaday isagina waa laga sii xaday ma qabsan kara haddana iska sii xaday xade laga xaday maxaa xeera de maxaa xeera nigeed weydina ado xeerkeed ma aqaano xoolaad soo xaday ya xaalkii waa shib bari anu aa musul waayo wuxuu mutaalabaya xoolaha ma laha isagu ayb wahuwa miligu alladii kii weeye fiihi isaga ajaazu salama salam baycu salam ay ku banneeyeen waxyaabihii baycu salam ku asixi jiray ee wasfi iyo sifo lagu koobi karo iyo wasan lagu koobi karo kuwaasaa la yidhaahdaa miliyaat wa xasruhu koobitaankiisuna bilwasni walkaydi labadaa mid buu ahaaday wax la miisi karo ama la miisaami karo kamaa ay kamaa-in biyo oo kaleeto wey biyaad ninka ka dhacday shan litir baad ka dhacday shan tan baad ka dhacday oo biyaha biyihii macaanaa shan tan oo lagaa rabaa ilaa fii xaalatin waaxida haddaad biyaha markaad ka dhacaysee meel biyuhu qiimo ku leeyihiin aad kaga dhacday meeshaad ku siinaysana aynan qiimo ku lahayn maxaa la samayn biyaha daba mili markaa ma aha qiimaa lagaa rabaa meel oo mana ah baa biyo kaga dhacday webiga berberkiisana biyoad ku siisay biyo berberkiisa lagu siiya saasi wuxuu ku fali maxaa qiimay maanta leeyihi laakiin shalay markaad ka dhacaysay xoolo qiimo lay ahaayeen iyada oo mana tahay oo biyo jirin baa biyo ka xogtay goortii roobku da-o meel walba buuxdana biyahaagii hor baa tiri oo biyaha muxuu ku fadhi shalay maal bay ahaayeen laakiin maanta maal ma aha waxaa shalay biyaha waa la gadanaya lacag bay joogeen laakiin maanta banaanka ku daari way cidi kaa gadan mayso ninkan maalkiisii uu munfacan lahaa ee uu gadan lahaa yaa ka hor istaagay asaa ka hor istaagay maalintaa qiimahay jeegin baa lagaa maalinka u qaadi saameen baa lagaa qaadi qaabka lagu tegi doonaa kamaain biyahoo kaleeto ay tusaalo laa fii mafaazatin biyo meel lagu qaaday mafaazatin bahgooyo oo mana ah oo walaaqaahu uu kula kulmay biyamin meel bad-ana uu kula kulmay fii daa midkan aan soo sheegnay kuma banaana biyahan wuxuu ku leeyahay biyaha biyaa la bixiyaa xaalad baa laga soo reebay laa fii maain ukhida fii mafaazati wey biyo meel bahgooyo oo mana ah qof lagaga qaatay oo walaaqaahu mar kale kula kulmo ugu gudaya biyamin bad agteed fiidaa biyahan ugu gudayaay taasi mili ma aha biyada siin maysid an biyaan kaa qaatay biyahagi waa kuwan lagaa yeeli maayo biyahaad iga qaadatayna maal qiimale bay ahaayeen kuwanaad i siinaysana laa shay wey oo banaankay wada yaallaan oo daadi wey culaysunbay ii keeni maahan waxba ii tari maayaan biyahana xoolay igu fadhiyeen maalna way ii gooyeen kuwaas qiimaad bixin wa fii muqawamin wixii la qiimaynayo dhanna wixii isagii oo kale haddaad bixisana hawshu dhammaatay ujratu milihi baa kugu hari haddii aad qiimihiisii bixisa wixii dhintayna see loo qiimayn sagaashan iyo kowdii ama siddeetan iyo sideeddii ku heshii weynee soomaaliya goortay burburtay wayna ku heshii weynee ninba maalinkay ka duldhacdayn bay soomaaliya ka burburtay saa darteed xilligay burburtay ku heshiin mayne aduu xilligay soomaaliya burburtay iska dheh baad xoolo si xaq daraa ku qaaday dhaxdaa xilli la soo mareeyey bay dhinteen ma haddaa la qiimeyn haddaa lagu haystaa oo maxkamad lagu soo taagay ma haddaa la ii qiimeyn mawaagaan qaataa la ii qiimeyn ma markay dhinteen baa la ii qiimeyn intaa midna maya horta waagan dambe intuu dhintay kadib kuma jirto wa fii muqawamin waxaa la qiimeynayana aqsal qiyam qiimooyinkiiyo tan ugu sarraysa ee ugu dambaysa baa lagu qaadi maalinkaad qaadatay iyo maalinkuu dhintay inta udhexaysay maalinka ugu qaalisanaabaa xoolihiisa laga qaadi sababtoo ninkan xoolihiisa hadduu haysto maalinkaa xaq buu yeelan lahaa intuu gatay inuu xoolahaas qaato yaa ka hor istaagay ayaa ka hor istaagay xaqiisaa dandhibi marka wa fii muqawamin waxaa la qiimeynayana aqsa alqiyaami qiimooyinka u qaalisan min kasbihi maalinkuu dhacay laga soo bilaabo litalafi ladii kii dhimashadiisa in khasama u dhacmay oo min naqdin lacaga ardin dhul ah talafin dhimasho fiiha iyada halaba ay haalib tahay marka wuxuu ku leeyay min kasbihi litalafilladin kasab wixii allaalay qiimihii ugu sarreeyey maalinka uu marayey baa lagaa rabaa lacag dolaraad ka dhacday xilligaa qiimo saruu marayey haddaad rabtaa inaad u guddo ama dolarkeen ama maalinkii muddada u qaalisalaadaad keeni intuu udhigmay haddaad sarifisiinayso baabulkasbi baan ku jirnaa weli marka dhacaha la iska ilaaliya xoolaha muslimka waxaa la damaanayo ee in kasaba ah min naqdin lacag buu noqon karaa oo qiimihii maalinkii ugu dambaysay maalinkuu u qaalisanaa ilaa gacantaada markuu ka baxay ilaa waaninka dhacday xilli ugu qiimo badnaabaa lacagtii dandabi waana lacagta haalibkaa lacagtaa dandabi waatee aalibuna haalibu naqdi weeye oo lacaguhu hadday lacago badan waddanka laga isticmaalo lacagtii aad dhacdayna aan la haynin maxaad ku dandabi oo lagu qiimayn lacagta ugu badanaa la isticmaalo haddii dolar uu ahaa wadankaad joogtana dolar marka uu kontarabaan yaho lama heli karin qofkii ay u dandhabayso wuxuu kugu leeyahy haalibu naqdi lbaladi lacagta ugu badana la isticmaalo waayaxan waa maal intifaaciisu inuu mutayasir fudud u yahay baa la doonayaa qofka maalkiisi haddana wax naadiroo suuqa uusan intifaaci karin aad siisaay xaqiisii maadan ridin xorriyadna uma helin inuu ku intifaaco isna kuguma qasbi karo waxaan haalibu naqdi lbalad ahayn adna kuma qasbi kartid wax kale haddaad ku raali noqotaan fa baynakum idinka idinka dhexaysaan oo talaabigu waa baa furan wey taasi waa min naqdin waxaa kaloo min naqdi ardi talafin maanaa hal kelmado israacsan wey min naqdi ardi talafin lacagta dhulka waxaanay ku dhintay naqdigaasoo halaba fiihaa dhulkaa haalib ah lacagta meesha waxaanay ku dhintay haalibka u abaad ku qiimeen hadday lacag ahayd hadday xoolo nool ahayd hadday gaadiid ahayd lacagta ugu badan ee beledkaa laga isticmaalo uu wax ku dhintay neefku ama hantidii ay ku baaba'day ama lagu burburiyey gurigii baa lagaa rabaa guriga xamar lagu burburiyey de waxa ugu badan lacag soomaaliya la isticmaala lagaa raba kan nairobi lagu burburiyeyna shirinkinya lagaa rabaa kan ugandana shirin uganda lagaa raba haalibu naqdi beled marka min naqdi ardi talafin dhulka uu ku dhintay lacagtiisa naqdigaasoo halaba haalib noqday fiihaa fi lardi ku haalib noqday baa lagaa doonayaa kadib wuxuu yihi baabu shufcati baabkana baabka shufcada wey shufcadu waa caqdi cuquudda mucaamalada iyo beyca ka mida shufcadu waa caqdi nabiguna uu xukumay sala allahu alayh alih wasalam jumlaya guud ahaana culummada muslimiintu inuu mashruuc yahay ku ijmaaceen sida ibnu qudaami iyo khatiibu shirbiini fii muqni muxtaaj ay kaga soo gurinayaan alxaafid abubakr ibn mundir raximah اllahu tacaala nabigu calayh salaatu wasalaam shufcada waa xukumay shuruudna waa ku xidhay shufco waxaa la yidhaahdaa dad baa wax wadaaga ama haddii la waasiciyo deris dariiq iyo jid wadaaga ah dadkaa nooc shirkadaa ka dhaxaysa dadku hadday shirkad iyo wax isku leeyihiin oo hanti ka dhaxaysana bini aadam kala damac duwan kalena dabeecad duwan kalena danaga duwan markay dunyo iyo maal isku yeeshaan waxa dhex yaallana hantiya lex jeclo tahay inay isku rafaadaan oo isdhibaan aad bay u dhici kartaa walidaalika nabigan casal ashubu fii alaaatin markuu lahaa waxaa ka mid aha fi daari guri baa dad wadaagteen magaalo guri magaalaa laga hadlayaa gurigaagii kama guuri kartid sida gurigiisii kama guuri karo gurigi soomaaliga baadiyaha waabad iska raranba xaggaas hadaad ninka darisku kuu xumaado aqalkaaga intaad furfurato daad reer dhinaca kale ka degi laakiin guri dhagaxaad ku leedahay albaabkiku wixii kuu leeyahay qoortaad isu gasheen waa isku xumaateen carruurtaa iska keenlaysay haweenkaa iska keen dakdakray labadiinni baa fooda isla galoo laydin kala qabqabtay labada albaabee isku xigana waa kasoo toosaysaan waxaa laga yaabaa labada shuqa ama apartment ama falaata isku xigta iska soo horjeedin aad leedihiin iri dabar kusoasha waa iska hor imanaysaan markaasoo kale in la kala fogaada sooma fiicno see u kala fogaanaa marka waxaa laga yaabaa gurigan cimaaradda waa isla leedihiin nin walba in la maamulo qaab buu rabaa in loo maamulo ka qoortaa isla gelaysaan qof qofuu rabaa in loo yar dabciyo kana ku kaluu rabaa in loo yar dabciyo adna ma rabtid kana ma rabo qac qoorta isla gala wey mas-uuliyaad guudood wadaagtaan baa jirta ware aduu qabo adigu qabo aduu qac anta amiir ana amiir man yasuuqul ximaar baa ka dhici saas darteed sideedaba shirkadnimadu way mashaakil badan tahay taladii maalkaaga xor uma tiid go-aamadiisii xor uma tiid ku takrifalkiisii xor uma tiid xoolahaagii oo lagula leeyahay oo lagula maamulayo qofka kula leh qof fiican buu noqon karaa qof xun buu noqon karaa qof dabeecad wanaagsan buu noqon karaa qof dabeecad xunoo jiraca buu noqon karaa idinkoo laba fiifiicana baa laba qof oon sheekada isugu bixin baad noqon kartaan shirkadna waa tihiin sheekadana isuguma kiinbaxdo sooma arag laba walaalo ah oo sheekada isugu bixin iyo laba maanta is aragtay oo durbo sheekada isla qabsanay sooma arag dad shirkad ahaayo dana iyo mas-uuliyaad ka tashan lahaa oo sheekadii isugu bixin soo dhibaato maaha hadday hadalka wax yar wadaanna uu ka taagtaagmayo mushkiladaa shirkadu mushkilad bay leedahay marka haddaa dad waxay wada leedihiin marka dhaxal baad wax ku wada yeelan kartaan in laydin wada siiyey baad ku wada yeelan kartaan inaa idinku xoola isku darsateen berisamaadii aada ku gadateen baad isku yeelan kartaan haddii layshayn waayo waa la kala baxaa kala buxu laba mid buu noqdaa waxna waa wax qaybsami karoo waa la qaybiyaa waxna waa waxaan qaybsami karin oo la kala bixi karin oo de gurigan adna dhinacaa qaado bari adna dhinacaa galbeed baan qaatay jidku waa mid jaranjaradu waa mid wiishku waa mid bulaacaddu waa mid korontadii waa mid subxaanka xageed kala aadeen afkana isu tuura iridiyo jaranjarada weligii wada taagnaha walamara anaha la kala nastaa fiican xaaladda saasee dararka ah siyaabaha lagu zuuliyaa waxaa ka mid a lagu soo afjaro baabu shubca hadday labadii qof midkood inuu wixiisi iibiyo doono shirkaduna mushkilad ay ahayd qofkii kale khiyaar waxaa la siinayaa inuu wixii la wareegay isagu saa darteed ninkaad saa wax u wadaagtaan ma banaana inaad adigu iibiso qaybtaadii asal ahaan adoon isaga ka bilaabin laba hadday dhacda inaad iibiso xaq wuxuu u leeyahay qofka cusub inuu diido waayo ku kaasii darama ama balaayaa noqon doonaa war looma hayo ama faasiq oo faajir oo mujrim oo fisqi iyo wax akhlaaq xumaa u keena noqon doonaa war uma hayo wuxuu xaq u leeyahay inuu diido laakiin ninka adigu ka gado la soo heshii lacagta ka qaado isaga bax meesha intii laga qaatay buu miiska u saari kaana waa ku qasbaya wixiisi inuu qaato waxma wada yeelan karno taasay ku salaysan tahay shirkaduhu markay leeyihiin sheerka lagama gadi karo qof aanay shirkadu ogeyn sababtoo qofkan cusub ay soo geli doona mixnad inuu noqdaa laga yaabaa ummadii dhamayd iyo hantidoodii khasaare iyo burbur sabab ugu noqdo adigu waxaagii waad gadaysaa lacag umaa rabtaa sooma haddaad lacagun rabto annaga naga gad haddaad diiddo qofkaad ka gaday shufcaa la yidhaahdaayo xoog baan kagala wareegaynaa sharcan xoolihiisiina halkaasaan u saaraynaa isagana hadduu qaatanoo qaaday hadday ka lumaanna xoolaha isagay ka lumeen maxkamo sharci haddii la tago xoolaha qaadaan iyada marid sababtoo dadkani haddaanad meesha ka baxday dararkii shirkadda qof cusub oynan ku talagelin wax la wadaagaan adigu marka wax kugu darsanaya waxaa badan inuu ku talagalay in wax kugu darsado wixii kaa yimaada uu ku talagalay laakiin nin baad qoortii u gelaysay uunan ogeynoosan kuma tashan in wax la yeelo ninkiina tuug buu ku noqday nin dabeecadxun buu ku noqday nin hayru mas-uulu ku noqon karaa ninka intuu wax la yeelan lahaa in wixiisi miiska u saaro hadday shirkad badan yihiin raggu badan yihiin xaq bay uleeyihiin sidoo kale ninkii way saarayaan say u kala yeelanay lacagta u bixin say maalka hore u kala lahaayeen hadday sinaayeenna si siman bay lacagta u qaybsan saamigiisina u qaybsan haddaynaanu sinayn ay kala badnaayeenna boqoley basentajun baa loo fiirino nin walba intuu tii hore ku lahaa inta uga dhiganta basentajka iyo nisbadeedu tan ka qaadan kharashkeedana bixin u celin wasalaam shufcadu haddaba waa ninkii wax kula lahaayo wixiisii iibiyey cid kale ka iibiyey adiguna wixii xoog intaad kagala wareegtay wixii uu bixiyey aada u celisay isna lagu qasbay wixii uu bixiyey inu qaato xoriyaadii kuu soo wada wareegaan ama qof haw ama shirkad koox kala ahaada taasaa shufca la yidhaahdaa shafaca weeyo intiisii uu sii lahaa buu intii ninkaa kale laga gadayna shafacaha uu ku darsaday geb waa soo gedistay weelkii o dhanba tahbutu fi lmushaaci min caqaarin munqasimin maca taabici lqaraari tahbutu way sugnaataa shufcadii fi lmushaaci wax isku dhex baahsanoo la isku leeyahay oo min caqaarin dhulal iyo guryo ah munqasimin qaybsami kara maca taabici alqaraari kaa suganee caqaarkaa taabiciisii raacayeyna wuu raacayaa oo jidkiisii iyo waxyaalihii lamidkaha ah wuxuu ku leeyahay halkani shufcadu laba shay weeye haddaba waxaa la wada yeesho manquul iyo caqaar wax guurguura iyo wax antimaguurto ah oo gurye iyo dhulal ah iyo geedo iyo beero ah hantidaa maguurtada ah mise waxaan guurguuree dhaqaaqa filmadhabi waxaan guurguuree dhaqaaqa shufco ma gasho hantida maguurtada ee dhulalka iyo geedaha iyo beeraha iyay gashaa maxaa sabab abay yidhahdeen waxay dhahen waxa guurguure cimrigiisba ma dheera isagaaban waarin dhibkiisuna joogta maaha hanti maguurto iyo dhulalna waa dhib wakti dheer oo la kala dhaxlayo wey saa darteed tan dheeree la kala dhaxlayo baa mudan in lasoo afjaro saasay madhab ka madhab ahaan leeyihiin waxaan qaybsami karin wey wax haddii la qaybiyo nin walba qaybtiisa ku intifaaci karo sidii gurigaa shaqooyinka ka dhisan iyo falahaas iskood qaybsateen intaa qaban intaasaan qaba waa la degi kara waana karaysan karaa iyo wax haddii la qaybiyo aan manfaco lahayn gebigiinaba halkan qol baad isku leedihiin halkii qol haddii la qaybiyo midna guriga ma noqon karo gebigiisaba afar mitir iyo afar mitir buu ah ama afar mitir iyo saddex mitir buu ah oo haddii la qaybiyo yaa ku intifaaci midna haddii la daayana waa inu isku rafaasanna haddii la qaybiyana midkeenna manfaco u yeelan maayo wuxuu sidaasba haddii uu yahay oo haddii la qaybiyo uusan qaybsami karinna shufco ma gashay yidhahdeen madhabka walow qowlka labadaa shardiba kan dambe uu daciif yahay haddaba wixii caqaarka ahaa ee dhulka haddaynu saamiri waxyaabaha aan dhulka ahayn ee dhulka taabica u ah geedka ka baxay iyo guriga ka dhisan ile burukeetiga gurigu ka dhisan yahay dhagax iyo shamiintada waa manquule caqaar maaha dhagaxu waa wax la rararo birtana waa la raraa shamiintadana waa la raraa ciiddana waa la raraa biyaha lagu qafayna waa la raraa laakiin markii laga dul dhisay dhulkay taabicu noqdeen geedka waa la rari karaa haddii la gooyo dhul laakiin ma la goyn karaa waxaa jira haddaba mar haddii dhul uu yahay shayga taabica wey isaga ku dul yaalle dhisme iyo dheg iyo geelo ahna isagun buu raacsan yaho baabu shufca isagu la xog yahay kaasi shufca ayuu galaa bay yidhaahdeen qowlkan waa qowlka asaxa cinda shaaficiya waxay yidhaahdeen markii sidaas bararkii baa la zuulinayaa maxaan intaa u shardinay nabiga waxaa ka sugan bay dhaheen fi xadiidi jaabirin oo imaamu albukhaari wariyey ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalam qadaa bishufcati fii kulli maa lam yuqsam wax kasta oon la qaybinin shufco in la geli karto lala wareegi karuu xukumay wuxuuna yidhi nabigu faidaa waqacat ilxuduudu haddii xuduuddii la sameeyo oo la qaybiyo oo la kala gooyo wasurifat iuruqu jidadkana loo kala leexiyo falaa shufcata waxaaba jiraan way waxba iskamakin gelin riwaaya muslim wariyaba waxay ahayd qadaa bishufcati fii kulli shirkatin lam tuqsam wax kastoo la wadaagoon la qaybinin rabcatin guri iyo daar aw xaa'itin beer dhul iyo beera laa yaxilu lahu an yabiica qofkii qayb gadaya inuu iibiyo ma banaana xataa yu'dina shariika ilaa ninkii waxlal ha ogeysiiyo fain shaaa akhada wain shaaa tarak hadduu rabana markaa wuu gadan hadduu rabana wuu iska dayn faidaa baaca walam yu'dinu hadduu iibiyey isagoon ogeysiinin fahuwa axaqu bihi ninkanaa ku xaq badan waxaa la mid ah haddaad qiimihii qaali kaga dhigto oo inaad ku dulmiyeysa uu dareemo wuxuu ku dhigi karaa qiimaha kaasisan maayo aniga ninkaas ka gaday uu dabageli marka ninkaas ka gadee kaa iska celinay kaa iska gorgoriyey buu waxaad ka siisay u celin waxaad anigi igu diriye dablayn ninkaad ka gado umaan daba istaagay qiimahaad ka siiso maan kaga qaadan aniga waxba qiimaha igu qaaliyeyni xadiidkaa wuxuu tilmaamay haddii wixii la qaybiyo xuduud iyo jidad kala yeesho inuusan geli karin laakiin wax shirkadoo shaayacoo la isku leeyahay wey laa fii binaain dhismo shufco ma galo arduhu dhulka uu ku taagan yahay muxtakaratun la waqfay dhul waqafa baa wax ka dhisteen idinkoo shirkada dadkii lahaabaa idinkula heshiiyey dhismaha dhisa waan idinka kareeraynaa dhulka ee dhulka kama iibin karaan waqafee shirkadii baad qaybtaadii nin qaybtiisii gaday ninkii kale shufca ma ula wareegi karaa maya oo waa caqaal iyo guryo maxaa dhacay waxay dhaheen milkigu waa ijaab aakhirkana dhul buu ku wareegi wax milki daa'im ahba ma yaalla meeshe beri labadiinaa meesha waad ka baxaysaan fa ashbaha almanquula fahya ka manquulin bay la mid tahay wixii la raranayo gurguray walaa musta'jara dhul la kiraystay ood kiradii shirkad ku ahaydeen qaybtaydii waan iibiyey shufco ma samayn kartid oo ijaaradu asal shuruurteedu mudday leedahay muddada kadibna dhammaantiin banaankaa tihiin ama caqdi cusub a shirkooba ama shirkoobin aad tegi doontaan waxyaabaha cuquuda milkiyada daa'imkaa iyo sharaakada daa'imkaa baa laga cararayaa ayib qofkii haddaad la wareegeyso qiimiinta leeg baad kula wareegi bidafci mili amanin lacagtii lagu gatay oo kaleeta inaad dhiibto aw badli qiimatihi ama qiimihiisoo kale aada dhiibto in biica haddii la gado qofka ma qaadan kara wixii hadduusan lacagtii bixinin amanulmili hadduunan bixinin haddii waxan waxa lagu gala gatay wax miliyaada yihiin ninkeeda lafihiisii uma celin kartid ninkan intaasoo kiilo iyo tan baa laga siiyey gurigan qaybtii ninkiibaa raashinkii qaatay adu maxaad celin raashinkii miyaad soo celin kartaa maya mile hadduu yahay isagii oo kaleetaad celin ama qiimihiisii oo lacag haddaad ku heshiisaan baad celin hadduusan wuxu wax mile lahayn ama isagii oo kaleetaad celin ilan isagii ninkii gatay baa ku tegay oo la tegay ama qiimihiisii baad celin hadduusan wax mili a lahayn waas haddii qaabka waxu dhaceen uu beec ahaa wa mahri milin baad celin in usbiqad haddii gabadhii meher loo siiyo ninkii xaas buu guursaday qaybtii iyo shaarkii uu lahaa meher buu u bixiyey marka hadda beec iyo mucaawado qiimo lagu heshiiyey ma taalo la wareeg laakiin gabadhaa mahru masalkeedaad bixin iyadoo kale meher maxaa looga dhigaa gabadhan oo kale gabdhaha lamidka ah fii xasabihaa wa nasabihaa lamidka ah fii diyaanatihaa lamidka ah fii jamaalihaa qurux kula midka ah fii haqaafatihaa iyo aqoonteeda kula midka ah fii sinihaa da-deeda kula midka ah gabdhaha iyada lamidka ah dhinac kasta marka la eego maxaa haalib oo meher loo siiyaa oo curfiga zamanka iyo makaanka meher u ah intaas intiibaad siin ama qiimihii shaarka ha u dhiganto ama ha ka yaraato ama ha ka badnaato gabadhan meher bay u qaadatay gorgortan iyo qiimo ma dhicin meherkii masalkiisii baad siin masaladaana halkaasaa lagu xidhay laakiin calalfawri ha saaxatee deg deg baa lagaa rabaa markaad wixii la wareegayso marka aada ogaatada waa inaadan iska warwareegin waxay jiri shaxdii daciif oo ashufcatu ka xalli lciqaali xarig deef dam geel xarig laga furay oo kaleeto wey awr dabranaa haddii xarig laga furay intee la gusii fadhiya ninkeedii xoola dhaqataa ee geeliyahabaa garan aw xarig ku firnaa markuu dareemo in laga furayba horay buu u kacaa saa darteed xarki jira iyagoo yidhaahda awr markaa xarig ka furayso hortiisa lama istaago dhinac baa laga istaagaa haddii kale horaydu u kacaba jilibku kugu dhufan lafaaguu wax ku yeeli ka xalli lciqaali sidii awr dabar laga furay deg deg buu u kacaaye deg degna xadiidkana waa daciifo waa xadiid ibnu maaja wariyey sanadkiisana waxaa ku jira moxamed ibni cabdiraxmaan albaylamaani can abihi waana laba daciifoo waahiyeyna a daciifo laakiin calalfuri kullun bixasabihi wey marka aada ogaato xogti iyo xaqiiqadana soo raadraacdo qiimaha lagu gaday iyo cidda laga gaday xogtu markay kuu soo dhammaystiranto si degdeg iyo durbaa waa inaad u gaarsiisaa si aanu isaga laftiisa cid kale intuu ka sii gado xuquuq kale uusi tacalluqin uksus waxaad u gaar yeeshaa lishurakaai dadkii shurakada badna ahaa biqadri milki lxisasi xisaskii iyo saamiyada intay ku lahaayeenna ugu gaaryeeloo u kala sii hadday shurako badan yihiin dadku inta ninkan shaarka iyo saamiga ka soo gadoomay ee dib loola wareegay say u kala lahaayeen u kala sii ninkii boqol kiiba konton shirkada lahaa sheerkan boqol kiiba konton buu qaadan ninkii shirkada boqol kiiba toban lahaa sheerkan boqol kiiba toban buu qaadan oo sheerkiisii ku darman siday u kala lahaayeen bay kana u kala yeelaan oo u qaybsanayaan si loo kala badnaa waa loo kala badsan labadii isla ekaydna way isla ekaysan fiiri cadliga shareicada wax la gadanayo oo shurako siman soo dhexdhacay baa waxaa cadaalad loogu qaybinaya say u kala lahaayeen hebel u badiyo anaa soo ogaaday iyo hebel baa soo helaiyo malaha nin hadduu sii bixiyeen inta kale lacagtiisii muu doonan kii bixin waaye aanu kuma jiro sheerkiisa haddana dib baa loo qaybin sii loo kala lahaa may anaa lacagta sii bixiyo anaa la wareegi lama ogola kuwan miyagaa lacagta diiday kale goortay wada diidaan inta kale hadday lacag diidaan dee ninka lacagta celiyey baa yeelanaya markaas isagaa markaa xaqi yeelanaya uksusii waxaad u gaar yeeshaa lishurakaa'i dadkii shurakada ahaa ee wax meesha ku lahaa biqadri milki lxisasi xisaska iyo saamiyada qadarkay u kala lahaayeen milkiyadeeda uu kala gaaryeer qiraadku waa wax innageena ugu badan qiraadna waa la yidhaahdaa mudaarabana waa la yidhaahdaa waa nooc shirkadaha ka mid ah oo ay dadka ku shirkoobaan xoog iyo xoolo nina xooluu leeyahay nina xoog iyo shaqaduu leeyahay ribaxa iyo faa'iidadana qayb bay u tahay ama ha isla ekaystaan ama ha kala badsadaan saa darteed marar badan hadda xoolahan shirkadaha ah ay dadna soo dhiibanayaan dadna ay ku shaqaynayaan baa la yidhahdaa waa laba way noqon kartaa labadaba waa dhici karaan qofku inuu shariikna yahay mudaaribna yahay way dhici kartaa inaad xoolaha waxna ku leedahay adiguna ku shaqaynaysana waa dhici kartaa xoolahan qaybna adaa leh qaybna dad kalaa leh camalkiina adigaa qabanaya marka la eego xoolihii inaad wada leedihiinna shariik baa tahay marka la eego shaqadii inaad xoolihiisii ku shaqaynayso oo dhinacaa xoolo isaguu leeyahay iyo camalkaagii isu imanayaanna mudaara baa la yidhaahdaa markii halkaa laga eego haddaba waa laba nooc oo sharikaadka cuquudi ka mida caqdu sharaakatin mushaaraka iyo caqdu mudaarabatin waa nooca isu bedelo fuqaadiin ay u yaqaanaan alcuquud lmurakaba caqdi laba oo isu yimid oo waa shariiku lmudaarib iyo ashariik iyo almudaarib saddexdaasay noqonayaan nin shariik keliya ah labadaba wada shaqaynayaan xoolihina waa wada leeyihin ama cid kalaa ka wada shaqaynaysa ama waa nin mudaarib oo xoog iyo xoolo keliya laysu keenay ama labadiiba laysku daro ashariiku lmudaarib baa la yidhahdaa masalada haddaba mudaarabadu waxay juziyada waxay taabanaysaa iyadu xoolo nin leeyahay ninna xoogii leeyahy oo ku shaqaynayo haddii xoolaha hal nin leeyahay ninna xoogga ku shaqaynayo ribixana hal mid iska leeyahay baabulmudaaraba ma aha haddii xoolaha ribixoodoo dhan ninka shaqaynaya la siiyo baabulqardi iyo dayn wey xoolahan ku shaqe waxaad faa'iide ka hesha adaa leh anna lafahayga iyahay hadday tahay baabulqardi iyo dayn wey lafihii waa ku dayn xoolo daynaa lagu leehay khasaaro lalama qaybsada ninkaas faa'iidana lalama laha algurbu bilgurbi wey lafahan mar kastaba waa dayn madmuuna lagu yeelanayo haddii cagsi laga dhigo xoolihii adaa leh anna waan ka shaqaynayaa ribixiina adaa iska leh xoolaha adaa leh anna waan ka shaqeeya ribixiiyo faa'iidana adaa iska leh iyadana caqdigaa wuu asixiyo magac kaloo mudaaraba ka duwan buu yeelanoo la yidhaahdo caqdu libdaac alibdaac baa la yidhahdaa bimacnaa waa nin xooggiisii sadaqaystay de xooggaadii waa ku sadaqo ajirkiisa aakhara allaha ku siiyo wayna dhici kartaa qof ama xuquuq kugu lahaa ama ad waxoogay aqaalaynaysa ood soo koru soo qaadayso inaad xoolihiisi ku shaqayso waxna adaan ka qaadanay sooma dhacdo xooggaagii xoolihiisii ku shaqaysay ribixiina isagaa iska leh waxaa la yidhaha alibdaac baa la yidhahdaa xooggaa la sadaqaystay haddii xoolaha ninkii lahaa uusan faa'iidada waxba ku lahayne ninkan uu iska leeyahayna baabulqardi weeye haddii xoolaha nin leeyahay xoogana nin leeyahay faa'iidana la qaybsan doono si loo qaybsanabana baabu lqiraadi ama baabu lmudaarabati baa la yidhaahdaa saa darteed kutubta qaarkood mudaaraba haddaad ku aragto qiraabkii weeye wax kala haboodin laba ma kala aha asalka mas'aladani masaa'ilka waxaa weeye mucaamalaadka jiri jiray qabla alislaam nabiguna uu sugay oo ogolaaday sal sl aan la nahyin fii khusuusihaa gaar ahaan bicayn cayni mudaaraba wax nas oo marfuuc oo ku asaxay ma jiro walidalika shekh islam ibn taymiya fi lqawaacid nuuraaniya wuxuu ku leeyahay waalmudaarabatu jawazaha alfuqahaau kulluhum dhammaan fuqahadu waa baneeyeen itibaacan limaa fiiha can asaxaabati saxaabadaa laga soo guuriyey maca annahu laa yuxfadu fiiha bicayniha sunatu can inabiy sal l slam sunno gaaroo laga xifdiya nabiga majirkiina kusaabsan wuxuu ishaarayaa laba asar oo midna cumar sameeyey midna cusmaan sameeyey midda labadabana imaamu maalik baa fi muwaai ku wariyey ta cusmaan sameeye waxay ahayd nin la yidhaahda waxaa warinaya calaa bni cabdiraxmaan can abiihi can jaddihi wuxuu le cusmaan ibnu cafaan baa awoogay u dhiibay xoolo si uu ugu shaqeeyo wuxuuna kula heshiiyey wixii ka soo baxee faa'iidaan nus nus baan u kala leenahay waa baablqiraadi wey cumar xilligiisiina gaswigii jihaadkii ciraaq ka socday ciidamadii galay waxaa ka mid ah ciidamo mararka qaarkood abuu muusa alashcari watay markii dagaalkii laga soo noqday madiinada loo soo socdo baa laba wiiloo amiirulmuminiina cumar uu dhalo cabdullaahi iyo cubaydillaahi ah baa abuu muuse u tago waxay dhaha warniyo xoolahan aada wado ee khanaa'imka ah waxna sii alaab baanu gadan waanu ku ka faa'iidi xagga markaan tagnana waanu ku soo celin masoo aan caddaynaynaa waayahay buu yidhi wuu siiyey alaab bay soo gadeen madiina yimaadeen faa'iido fiican bay ku dhufteen cumar baa warkii gaaray lafihii iyo faa'iidadii buu ka qaaday wiilashii abuu muusa laysula yimid wuxuu yidhi cumar marka dadka kale muslimiintaaba xoola ay saa uga faa'idaystaan lama siinine ilmo cumar inaad tihiin baa saa laydinku yeelay soomaaha xaq darra iyo dulmi weeye xoolahoo dhan baytulmaalka iskale abuu muusa wuxuu yidhi cumarow maynan dhicin mana aynan boobin cid kale u weydiisatayna ma jirine wax kale haddii aadan samaynaynin nimankan xoog iyo shaqo iyo dadaal baa ka baxaya didide nimanka waxsii wuxuu yidhi lan ajcaluhaa mudaarabatan ribixii soo baxay nusna baytulmaalkuu siiyey nusna iyaguu siiyey asarkaana cumar waa ka sugan yahay radi allahu canhu arda innaga laakiin ina madaxweyne waa madaxweyne soo maha ninkii wasiir ku dhalay wasiir waayo agtiisa la mari maayo qole laga jebin maayo laakiin cumar fiiri wiilashiisi buu ka qaaday wuxuu le waxa laydin siiyey cumar dartii baa laydinku siiyey xaq darro wey magaca aabbihin baad ku hesheen muslimiintii kaleba mahelin xoolaha madalkay ka dhexeeyaan haddii dad kaloo badan la siin lahaa haa laakiin keligii waxa laydin siiyey soo maa xaq darro wey calaa kulli xaal ribixii buu qayb ka qaadayo xoolahana raasu baytulmaalkaa lahaa idinkana xooggaad lahaydeen ribixi nus nus ka dhig wey marka nusna dawladdaa qaadan nusna idinkaa qaadanaya labadaa aafaartuu tilmaamaya shekh islam taymiya raxmatullahi calayhim arrintaana culimo badan baa ijmaac soo guurisay raxmatullaahi calayhim inay mudaarabadu mashruuco tahay oo culimo badan baa itifaaqu lfuqaha soo guurisay soo guuriyey mudaarabadii noocaa ahayd wey waxaynu ka hadlayna cuquudda noocaasa maxaa ka bannaan maxaan ka bannaanayn saxa waa asaxay biidni maalikin nin xoolahana inuu idno lilcaamili nin ka shaqaynaya fii matjalin tijaariya ganacsi cuyina la cayinay naqdu lxaasili lacagta iyo kaashka uu ku dhacaya caqdigu la cayinay intaasuu isku daray horta ninka xoolahale idan iyo muwaafaqo in laga helo wey liannahu maalkiisii biduuni idnihi in lagu tasarufo ma banaana suurada mudaarabaduna xoolihiisiibuu u ogolaaday nin ka shaqaynaya haddii ciddaa ka shaqaynaysana cid tasaruf xaquloo tasarufi karta oo maaduuru fi tasarufi waa inuu yahay labadoodu waa inay sidaa noqdaan oo tasarufka uu ka ansaxayo safiih iyo majnuun iyo sabi iyo waa inaynan ahayn kadib shaqadu caqdigan heshiiska la gelayo cinda shaaficiyati waxaa shardi ah inuu baycii shiraya inuu ganacsi wax lasii iibinayo wax lasoo gadayo la iibinayo waa inuu yahay wax kale baabulmudaaraba kuma ansaxdo sababta waxay yidhaahdeen saasa maalka nin baa iskale waxa shirkada lagu yahay waa ribixa ribxi wuxuu iman karaa wixii sii gad soo gad baa dhexda wax ka soo bixi karaa haddii aan la sii gadin oo la soo gadin maxay noqon kartaa dhulkaas gad hawshiisana qabo beertii beer wixii ka soo baxana waynu wada leenahay gurigaa gad lacagtii waatan soo gad mas-uuliyadiisa iyo maamulkiisa qabo wixii ka soo baxana waan wada leenahay fi lmadhabi waa baatil sababta waa la gaday caynta nin baa iska leh waxaan cayntiisii midhaheedii weeye ninkan mustaajar la kiraystay buu noqon karaa laa agar wax ka badan ma jira yihahdeen ninkan waa isagu inuu wax dhaliyo oo xoolihii lafihi oo jooga ay wax dhalaano beecshirad soo saaraan halkaas darteed waxay yidhaahdeen waxaan beecshiro ahayn baabulmudaaraba ma gasho haddii caqdigaa lagu heshiiyena caqdi faasidon asixin wey arrintaas midaasay ku saleeyeen waxaa kaloo yidhahdeen mudaarabadu waa buyuucda majhuulada weeye sideedaba sababtoo ah xoolaha ninkan waa la yaqaan ko ninkan laakiin xoogguu gelin doona ee lagula heshiiye ma la yaqaan camalka iyo shaqada uu gelin doono ma la garanaya intay la eg tahay waa maya waxa lagu heshiiyey in la qaybsadana waa ribix ribxiina majhuul wey ma la ribxi doonaa war looma hayo haddii la ribxi intee la heli war looma hayo lilxaajati baahida loo qabaa loo baneeyey cuquudan kale gurigan kiradiisa ururi oo wada leenahay iyo waxaa lamidkiihi waa waxyaaba baabul ijaar lagu fulin kara yihahdeen idan laa xaajata qadarkii xaajadood halagu adka halagu ekeeyo kasoo cuyina la cayinay maalku waa maal mucayana inuu yahay oo goobta jooga oo raasamaalku wax ninkan loo iibayo waa inuu yahay raasamaalkaas ama markaa ha muuqdo ama dib ha laga keeno halkaa waxaa ka baxay lianna ma asaxayo baabulmudaaraba fi duyuuni nimaad dayn ku leeyahay dayntii mudaaraba ila gal ma dhihi kartaa waxay yidhahdeen maya lacagtaan kugu lahaa ku shaqee faaida qaybna aan noqonno waxay yidhahdeen maya buug lama ogola maxay ku sababeeyeen ama lacagtaan u dhiibi lahaa tuu iga siiyaaye maxay u kala duwan yihiin waxay u kala duwan yihin dhegeyso fuqahaday ku sheegayaan waxay ku leeyihin daynta lagu leeyahay wax mar kastaba inuu dandhaba laga rabo soomaa oon khasaare iyo waxba gelin haa maalka mudaarabaduna wax ribix iyo khasaaraba galoo ninkii lahaa ka khasaaro wey haddaan tacadi imanin haa dayn madmuuna iyo mid khasaare iyo faa'iidaba gasha dhinaca marka laga eego isma qaadan karaan bay yidhahdeen marka koobaad mar labaad waxay yidhaahdeen maalkan daynta ah milkiba kuuma aha nabiguna wuxuu ka reebay can ribxi maa lam yadman waxaan damaanadaada ku jiri oodan milkiyin kama faa'iidi kartid saysan milkii u hayn xoolahaaga daynta kaaga maqan nin baad qoortii wax ku leedahay xoolo caynood leedahay ma jiraan maalinka lagu guddoonsiiyo baad xoolahaaga yeelatay ood ku tasarufi kartaa qofna siin kartaa xoolo nin kaleba haysto oo milkigaagaba ku jirin inaad tasarufto nin baad ku wareejin tirahda waa lahu bay yidhahdeen waxba kama jira waxaas mid kalena waan ka egeynaa bay yidhahdeen dariica ila riba wey waa meel luqluuqo looga dusi karaa riba in la cuno oo riba in la cuno dus maxaa keenay hadhe nin dayn lagu leeyahay waxaa dhici karta inuusan bixin karin si waktiga loogu dheereeyo inuu leeyaha ku shaqeeyo faa'iido ogolaado warka isku soo uruuriyo waktiga inuu dheeraysto wax faa'iide ana ku dare dayntii unbuu ogolaaday yihahdeen saa darteed ninkii waktigii dayntii waan dheeraysan waxna waan ku darina arriba bicayniha wey taxaayul ila ribaa iyo luqluuq ribo looga dusi looga dusi kara weeye iyadana inaga xira intaa iyadoo lagu salaynayo buu ku yidhi cay cuyina baa la cayinay oo loo dhiibaya ninka shaqaynaya wey naqdu lxaasili xaasilka waxa meesha soo uu yimidna lacagna waa inuu yahay oosan badeeciya alaab ahayn dhulna ma galo dhismana ma galo dhirna ma gasho dhar iyo alaabna ma gasho cunto iyo raashinna ma galaan lacag kaash ah oo qof loo dhiibay baa mubaarabo gashay yihahdeen waxyaabaha kale oo dhan mubaarabo ma galaan oo maxaad u diideen badeecaddaydii intaan isla qiimayno un ku wareejiyo inuu mubaarabo ku sameeyo waxay waxyaaba badan baa diidaya dhowr arrimood baa diidaya waxay le marka koobaad waxay keenaysaa inuu ka ribxo wuxuusan shaqaysanin bilaa camalin inuu ribxay keenaysaa oo faa'iide qaato marka ninkan faa'iidada xooliheed ninkii lahaa ay dhaleen isagana wax camala uusan qabanin muxuu ku mutay maxay dhaheen waxba caqdiga waxaa keenayana waa baatil sidee buu xoolihii iyo badeecaddii uga ribxaa waxaa dhici karta yidhaahdeen maantaad ku wareejisay bil bay alaabtii tiilay meeshii kama qaadin waxba kama qaban suuqii baa kor u kacay waa la gaday lacagtii intii hadday qiimaha isku ogoyeen way ka dabatay sowmaa qiimahan misagaa shaqeeye xoolaha mise xoolihi lafahaagii baa dhalay taa waxay keenaysaa bay dhaheen raasumaalkii ribuxuu dhalay bilaa camalin inuu ninkii qaato shardiguna wuxuu ahaa camal iyo shaqo inuu ribx ku qaato taa waa mid bay yidhahdeen ko waxaa kaloo yidhahdeen hala qiimeeyo marka la yidhaahdo waa la isku qabqabsan sida waxa la qiimeeyo waa qiyaas qiyaastana waxaa kala duwanaada laba qof intaad keenta waxaan qiimeeya haddaad dhahdo laba meelood oo kala duwan bay ku dhuftaan taasina haddaw isqabqabsiiyo muran bay lafdabar iyo dhagaxdhigu noqon saas darteed wax hadhow isqabqabsi keeni kara waayo hadhow ninkii waxaabay raasumaala soo celiyo alaabaha soo celiyo alaabtii qiimehee isna kor buu u qaadi kor buu rabaa in loo qaado adna hoos in loo qaadata dhowr nin baad u kala yeelaysaa ninba waxbuu ku qiimeyn isqabqabsiga ayaa mas-uulka ah isqabqabsigaa yaa mas-uulka ah hebel baa mas-uulka ah caqdiga siiqadu u dhacay baa sabab ah wax muranka marka dhammaadkiisa murankooda bilowday muran ku dhammaan doonana inaga daaya mid saddexaadna waa dhici kartaa bay yihahdeen idinku suuro xukuma dhar intaasoo bundadooda baan ugu dhiibtay ninkii qiimo jaban buu marayay hadhow raasumaalkii soo celi baa tiri dhar intii nuski oo qiimihii jooguu soo celiyey dharku dharkii malegyahay dharku dharkii maleegyahay maya lama eka kan qiimihiisaa qaali ah ama waxaad tidhahdaa qiimihiisu qaali buu ahaa dharka wuu yaraa hadhow qiimihii wuu jabay dharkii soo celi baa layidhi dharkii hore mid ka badan buu soo celi sooma raasamaalkaagii tobanka kiilee dharka ahaa labaatan soddon buu maanta noqday raasamaalkaagii ninkii wuxuuba shaqaynayey labaatankii kiilee dambe uu shaqeeyeyba adaa raasamaal u qaatay ninkiina eber eber baa dirtay ama raasamaalkaagii soddonka kiile ahaa baa maanta qaaliyooboo shan iyo toban kiiluu ku keenay oo dharaho raasamaalkaagii miisaankiisii ahaa buu qaar qaadan waxaa dhaca kartay dheen ama isagii inuu waxwaayo ribxiisii raasamaalka ku biro ama raasamaalkii qaar ribixaanuu u qaatay isagu maxduulkaa ka imanaya darteed curuud caruud iyo wax lamida baabul mubaarabaya la gelini bay yihahdeen ada calaa kulli xaal waxyaabahaasoo dhan intay eegeen bay naqdulxaasili kaash lacaga inuu yahay bay yidhaahdeen wa alaqa tasriifa tasarufka iyo maamulka xoolaha waa inuu ilaaqo fasaxaa aw fii maa yacumu ama wixii uu camcaam yahay oo badan yahay haalib yahay wujuuduhu jigitaankiisa markaad qofka ganacsi ka shaqo leedahay laba mid inaad u samayso wey imaa inaad fasaxdo wuxuu doono xalaal sharcigan uu kaga shaqeeyo wa alaqa tasriifa tasarufkii uu xor uga dhigo wey ama haddaad wax u xadidayso ganacsiga waxaaya waxaa ka ganacsa aada leedahay wax haaliban la helo suuqaan laga waayin waa inuu yahay ninkan wuxuu u dadaalayaa ribix inuu helo wax naadira haddaad u dirto oon suuqaba laga helin daymon keliyaad ka shaqayn karta haddaad tidhaahdo ama dhagxantan qaaliga ee kontrabanka ama foolmaroodi keliya baad ka shaqayn karta haddaad tidhahdo wuxuu caqdi baaila wey waay ninkii wuu dadaali wuu ordi wixii naadirana waxaa badan inaan la helin saa darteed musbaqan waxaan horey usii ognahay haaliban inuusan waxba helaynin bay u badan tahay marka fursadaha inuu faa'iido oo wax dhaliyo xooggiisii baad yaraysan ciriiriday ninkii laa ka shiraa'i bintin wa ummin naadirkii buu miaaliyey sida gabar iyo hooyadeed unbaad ka ganacsan kartaa inaad soo iibiso baad ka ganacsan kartaa keliya baabu raqiiq buu ka ganacsanayaa gabar iyo hooyadoodu wada socda waxaan ahayn oo addoomaa kama ganacsan kartid baa tihi suuq inteen la eg bay yaallaan gabar iyo hooyadooda wada socdo intii xoolo la geliya laga rixo la gediye la gediyi karaa oo wax naadira looga jeedaa misaalkii naadirka weye ayra muqadirin adoon u jaangoynaynin limudatin wakti wakti waanaan u qabanay lix bilood sanad laba sana hadhihin buu ku leehay sababtoo ah cuquuda muطlaqada ah sida beeca iyo zawaajka iyo qiraabka oo kaleeta ah wakti in loo xadeeyaay wuu buriyaa haddaad tiraahda neefkan iyo guriga waxaan kaa gaday laba sano caqdigu waa baail haddaad tiraahda gabadhan waxaan kuu guuriyey sanadna waa mutco waa baail waxba kama jiro cuquuda muطlaqada haddii la tawqiitiyo way burtaa bay yidhahdeen calaa khilaafa masalada isku hayo wey iska masaal ijtihaadiga wey horaan idiin idhi masaalka ijtihaadiga aniga fiqi madhabi aan akriyaya wejka qowlkan inaan idiin tilmaamo weye laakiin mid baleysa mid daruura ma aha inuu qowlkii raajixaya lakin waa iska ijtihaadaad qolada kale qowl kala qabana daliil iyo nas cad ma hayaan taasi waa masalo salka waxay ribaxan waxaa caqdigan ribax in laga hela rajo laga qabaa loo jireeyey muddana waa ciriiriyo haddiiba qofkii muddo loo qabta inuu daalo isagoo haba ribxin baa laga yaabaa mid saddexaad waxay lahay caqdigan waa jaa'izu tarafayn labada qolo midkii rabo markuu doonuu ka bixi karaa marka maxay tahay sababtaad uga baahan tahay waqti inaad qabato markaa rabtaa ka noqon kartaa fasaqi kartaa hal xaalaha waqti banaan bay yidhahdeen inuu yidhaahda xilligaa wixii ka dambeeya waxba ma soo iibsan kartid laakiin alaabtan waa la cadayn karaayo waa lasii iib iibin karaa ayra ayra muqadirin adoon qaandoynaynin jaangoynaynin limuddat اcamali muddada la shaqaynaya ka sanatin wain yucaliqu hadduu bilowgaba tacliiqiyo shardi ku xiro baala caqdigii waa burayaa haddaad tiraahdaa maanta bishu waa kow heshiiskaa waxaan kula galay kowda bisha soo socota laga bilaabo baala markii la gaalogal iyo hebel hadduu ogolaaday heshiiskaa waan kula galay iyo hebel hadduu yimaado iyo xoolaha haddaan helo waan galay markaa heshaan gala ama yimaado ama ogolaado sidaa caqdiga mudaarabadu kuma guntamo waa inaan shardi iyo tacliiq midna la gelinin macruuma juz-in gobolka uu ku leeyahay qof walba waa in la yaqaanaa ribxuhu ribixiisoo baynahumaa ka dhaxeeya faa'iidada idinka dhaxaysana saad u kala leedihiin waa inaad ku heshiisaan ma nus nusba ma midkeena boqolkiiba lixdan buu leeyahay midna boqolkiiba afartan buu leeyahay ma toddobaatan iyo soddon baan kala leenahay ma sideetan iyo labaatan baan kala leenahay waxaan doonaan ku heshiino laakiin macluuma juz-in gobolka uu qof walba leeyahay in la yaqaano oo ribxugu ribxiisu baynahumaa labadooda ka dhexeeyo ribixan labadooda ka dhaxeeya nin walba gobolka uu yeelanaya boqole iyo nisbada barsentagea waa in la kala yaqaan haddii xoolihii ay khasaaraan raasamaalka ninkana xoolihiisiibuu khasaaraa ninkana xooggiisiibuu khasaaraa waa la gartay midaas hadday khasaaraan marna faa'iidaanna xoolihii waad qaybisoo laba ganacsi baad gelisay midna waa khasaaray midna waa faa'iiday maxaa la samayn wayujbaru lkhusru khasaarihii waa la kabayaa biribxin baa laga kabayaa qadnamaa ziyaaday ribaxa soo kordhay ribx ma aha ilaa raasamaalkii la buuxiyo ribxi waxaa la helaa markii raasamaal dhammaystiran yahay ganacsigan hadduu meelana ku faa'iida meelana ku khasaaro khasaaraha waa la kabayo faa'iidadii baa laga buuxin wixii soo haraa ribixa hadduu buuxin waayabana waa la sii shaqayn ribaxa soo socda baa raasamaalka laga buuxin marka raasamaalkii dhammaystirmo baa ribixa la qaybsan wixii ribixi soo hara wayujbaru lkhusru khasaarihii waa la kabayaa biribxin baa laga kabayaa qadnamaa soo ziyaaday baydka ugu dambeeya wuxuu yidhi wayamliku lcaamilu caamilku wuxuu yeeshaa ribxa xisatihi gobolkiisa ribixa ah ee qaybta uu ku leeyahay bilfaski cadqadi hadduu fasaho iyo wanuduudi wixii hadduu soo cadaado soo kaashgaroobo qabla qismatihi intaan la qaybin buu yeeshaa halkan mas'alo weeye mas'aladanna waa masaa'il marar badan muran dhexdiina ka dhaca wey markaad xoolaha isku darsataan xoolaha haddii ribix dhasho goormaa ribixa la yeeshaa sanadkan xisaabtii maynaan xirin badeecad baan gallay faa'iidaa ka soo baxday mid kalaan gallay faa'iidaa soo baxday halkaa markii la maraya nin baa shirkadii ka baxay mid kalaa la galay saabtii oon la xirin shirfaa'idaa soo baxday siadaba qol khasaara haddana la galay halakabaa la yidhi nin baa markaan faa'iidey inaga mid ahaa marka dambean khasaarnayna aan inugu jirin ribixan ribixii hore khasaarahan ma laga kabayaa isagu horta ribixii hore ma waxba ku leeyahay si kale haddaan u idhaahdo xoolahan way ribxeen laba mid bay noqotaa mar waad milkiday haddii ribixii la caddeeyo oo la qaybsado waxaad qaybsatay ee guddoontay adaa iska leh ganacsigii iyo shirkadii mudaarabadana lasoo afjaro haddii laakiin ribixii waa la qoondeeyo xisaabtii waa la xiray alaabtii qaar badeecad bay ku jirtaa qaar kaash bay lacagtii u taallaa laakiin xisaabtii baa la xiray faa'iidaana jirta faaidama markii la qaybsadun baad leedahay waxaaga waad milkiday mise intaan la qaybin baad ribixa qaybtaada leedahay haddii la qaybsado waad leedahay intaan la qaybin ma leedahay wuxuu ku leeyahay haa laakiin milkan hayra mustaqirin wey fi lmadhab milki aan caga dhiganin wey qaybta kugu soo aadaysa boqolkiiba adaa iska leh laakiin milkigaagaasi ma caga dhigan maxaa looga jeedaa ma caga dhigan haddii khasaaro soo baxo inta aan la kala qaadaninee la qaybsanin khasaarihii baa laga kabay milkigaagu ka noqon ma rabtaa si rasya milkiilu kugu noqdo la wareeg meeshii baad u daysay oo lamaadan wareegin kadib baa khasaaro yimid milki mustaqir oo sugan ma ahayne horta khasaaraha la kabi wixii soo haraad leedahay haddana ma qaadan bay waan daysan khasaaro kalaa soo baxay ish wixii waa ku dhaafeen haddiise intee la xiro mar cusu cusub loo bilaabo tii horena faa'iidadii la qaybsado nin walba wuxuu qaybsaday buu leeyahay waxaan rajeynaya suuradu inay saa waadix u tahay se wuxuu ku leeyahay milkiga mabda'iga ah intaan la qaybin baad leedahay oo haddaad dhimato waa lagaa dhaxlay boqolkiiba intaasay dhexal ku leeyihin milkiga xaqiiqiga ee faabitka ahna waa marka la qaybiyeed guddoonto kii mabda'iga aha weeye kuu ka hadlaya marka wayamliku lcaamilu wuu milkiyaa ribxa xisatihi qaybtiisa faa'iidada ah bilfaski hadduu fasakho yihahdo caqdigii bas waan soo afjaray wanuduudi wixii haddii la xisaab xiro ay soo cadaato ay ka hashgarowdo madba waxaa la yidhaha waa soo cadaadeen xoolihii badeecadda ku jiray qabla qismatihi intaan weliba la qaybin baad mabda ahaan u yeelan milkii aan caga dhigan oon luga adag ku taagnayn oo kaa noqon kara lagaana ceshan karo haddaad lagaana daba iman karo haddii khasaaro qarsoonaa soo baxo wax faa'iide la moodayey oo khasaaro aa dib ka soo baxay waa lagaa daba iman wixii aad qaadatay waxaad qaadatay waxaadan wada lahayn buu ahaa baa lagu dhihi intaasaan ku daynaya wallah subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk